barashada iyo tacliinta sare dowlatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira inoola socodsiin doonaan ibraahim xasan daandure iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya daandurey waa mahadsan tahay hambalyada ugu horreysa barnaamijkeenna maanta waxaa nasiib u helay dadka kale ah cabdixakiim saleebaan maxamed iyo saciid saleebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo cali aadan maxamed aamine aadan maxamed hoodo saleebaan maxamed iyo suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye saade maxamed diiriye iyo tiriig maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo farxadi ku dheehan tahay ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah khadar saleebaan maxamed iyo marwadiisa mune ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada burco saddex iyo tobankii bishan desember ducada iyo heestu waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay lamaanahaasi ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela heestana goordhow ayaan idiin soo wadnaa hayadaanta dhambaalkan waa tahniyad waxa uu naga soo gaaray bashiir cali daahir caano booro cabduqaadir maxamed iimaan babu cabduqaadir maxamed yuusuf balaag sheekh cashar sheekh cabdi xasan cabdulaahi maxamuud goobe cabduqaadir maxamed sheekh shukri cali daahir aamino iimaan cali furtuun cabdulaahi xuseen waxaana ay tahniyad jecelyihiin inay gaarsiiyaan doktor sakariya macalin cumar iyo doktor sumaya abuukar cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jowhar xaafadda isnaaye waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaa leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagu liibaano bashbashii barwaaqana aad kala kulantaan heesta ugu horraysa dhegeystayaashan u soo qabanayna waa liibaan waxaa wada qaadaya hebe nuura iyo cabdinaasir macalin
warwaraynidaanku qabo wadan baad ogaani hawweynidaan kuu qabo wadan baad ogaani weynu hayna kala wadine waa qod laba isjecelo liibaan ku warto aniswa inagaye ilaniswa inagay waynuhayna kala wadine waa qod laba isjecelo liibaan ku warto aniswa inagaye ilaniswa inagay
waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi liibaan fanaaniinta cabdinaasir macalin iyo hibe maxamed hambalyo aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana ay naga soo gaartay cabdinaasir cabdulqaadir islow geysay iyo sharmaarke maxamed ismaaciil sheekh cabdishakuur cabdulaahi cabdi iyo sheekh cabdiladiif cabdulaahi cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdicasiis cabdulaahi cabdi iyo hundud maxamed ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinku arsaaqo aamiin dhamaalkanna waxauu nagu soo gaaray ayeeyo aamino maxamed cusmaan iyo aye khadiijo maxamed cusmaan iyo aye dahabo xaashi iyo hooyo nuurto aadan hooyo safiye aadan iyo hooyo deeqo aadan aabe zubeer xasan shangulow iyo aabe nuur xasan shangulow iyo maxamed xasan shangulow iyoiyo aadan xasan shangulow aabe bashiir xasan shangulow eedo ceeblo xasan shangulow iyo eedo hifo xasan shangulow eedo nuuna xasan shangulow iyo eedooyin hifayo xasan shangulow iyo faadumo xasan shangulow iyo falis zubeer xasan nasro zubeer xasan iyo qadar zubeer xasan iyo dhammaan reer zubeer xasan shangulow iyo dhammaan reer zubeer xasan shangulow waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan axmed zubeer xasan iyo marwadiisa fatuush axmed shuuriye oo arooskooda uu ka qabsoomay gaarisa waxaan leenaha arooskaas allah ka dhiga ki aad kala kulantaan bashbashi baraaqo ee banow idinkala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan ana u raaciyay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idin soo qabannay heestan dabacsan oo uu ku luuqaynayo fanaanka nimcaan
hilac kabaxay hawadii hawadii hawadii adakahe bartayee noloshii cusbayd waxay furtay buukalo bartayee noloshii cusbayd waxay furtay buukalo kabaxay hawadii hawadii hawadii adakahe kabaxay hawadii hawad hawadii hawadii yada keliye waqtigu beriguu adkaa hadduu sokor waaqu dhale waqtigu beriguu adkaa hadduu sokor waaqu dhale waxaa bada guulihee qof dhiigan iyo baaji jire waqtigu beri buu adkaa hadduu safar waaqu dhale waqtigu beri buu adkaa hadduu safar waaqu dhale waxaa batay guulihee qof dhiigani baaju jiray urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raaystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raaystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raaystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raaystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay alla baraarugayo ilbaxaye baraarugayo ilbaxaye haddaan beri aadan helay bashaashooy furfuran haddaan beri aadan helay bashaashooy furfuran qeyd kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa boqol jeer farxaye boqoraanida dunidaydii haddaan boqol jeer farxaye boqoraanida dunidaydii allah i badbaadiye qalbiga bilatayee la jiro haddaan boqol jeer farxaye boqoraanida dunidaydiye haddaan boqol jeer farxaye boqoraanida dunidaydiye allah i badbaadiye qalbiga bilatayee la jiro urqadeen wabiyaal xidhnaa jacaylxunigu hadale war qaadeen wabiyaalkuna jacaylxuni waadbale ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqaadeen wabiyaal xidhnaa jacaylkuni waa balle urqaadeen wabiyaal xidhnaa jacaylkuni waa balle ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii iyo fanaanka nimcaan hilaac haddii aan intaasi ku dhaafno dhambaal dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacay daandureyo waxaana uu naga soo gaaray faadime ibraahim farduuse ibraahim anise ibraahim fartuun ibraahim iyo nadiife ibraahim maxamed ibraahim iyo cabdulqaadir bara- ibraahim cabdicasiis fantastic iyo hooye khadiijo xasan falastiin khaliif yuusuf salmo maxamed cabdulaahi iyo ibraahim shaahiyo xasan madnuur iyo ogaas siciid bashiir suleymaan sheekh xasan iyo cabdiweli faarax bare iyo cabdixakiim cabdidhaqane dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u marinayaan hawada yaasiin ibraahim cabdiraxmaan iyo falastiin ibraahim xuseen oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley ee kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey akram akram waxaanu leenahay noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
nuur dhambaalkan waxau noogu yimid hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo sahra xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo faadumo xaashi shide oo loo yaqaano baarcad iyo qoyskeeda iyo ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo asad xasan baaruud iyo qoyskiisa iyo axmed ismaaciil geelle iyo qoyskiisa maxamed ismaaciil geelle iyo qoyskiisa iyo xasan ismaaciil geelle iyo qoyskiisa iyo dhammaanba qoyska reer ismaaciil geelle waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan cali ismaaciil geelle iyo xiis cabdulaahi aadan omar oo laba gabdhood oo mataanaha ay ugu dhasheen deegaanka waaba caaro oo ka tirsan degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin soo barbaara annaguna waxaa leenahay labadaasi gabdhood soo weynaada noqda kuwii waalidkood dalkooda iyo dadkoodaba waxtara heesta saddexaad aan dhegeystayaashan u soo qabanaynona waa alambe
afrika iyo aasiyana marayo adoo kale aadni kuma afrika iyo aasiyana marayo adoo kale aadni kuma arlimana la'aanta miyaan ledaa naftaada bangiyaan ku baayacay ustoolaibaala rorgaad tahayo naftaada bangiyaan ku baayacay limana la'aanta miyaan ledaa ka gabaru dhalaad tahayo adaan tolkigaaga sod tanada gabarow dhalaad tahayo adaan tolkigaaga sod kalimon la'aanta miyaan ledaa
sidii johoradii jamal badanay jamiilaadaan ku jecela
la'aanta miyaa ledaa
waa tahay aan intaas ku dhaafna heestaasi layaabka lahayd calam dheh calam kariir dheh waxaa ku luuqeynaya fanaanka allah u naxariiste cali jarir dhambaalka dhankayga ugu dambeeyay daanduray waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah shukri xasan xuseen iyo zamzam xasan xuseen calise xasan xuseen iyo cabdulaahi xasan xuseen cabdiraxmaan xasan xuseen iyo hooyo maryan abuukar aabe xasan xuseen iyo dhammaan reer xasan xuseen kuule iyo reer cismaan nuur cabdi maxamed nuur abuukar iyo habaryer faa'ize abuukar iyo ayeeye maleyko macalin cumar dhammaan dadkaasi oo kala jooga deegaanada kale ah gumarey iyo bilaal biyo kulule kurdaley iyo ceel caano iyo degmada jalalaqsi waxay hambalyo dhalasho ay halkan uga dirayaan maxamed xasan xuseen kuule iyo marwadiisa maryan maxamed yuusuf oo uu wiil ugu dhashay degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdisalaam cabdisalaam waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan waxa uu noogu yimid caabe yaasiin cusmaan caraale iyo nabadoon faarax nabadoon cusmaan caraale iyo eedooyin muxubo cusmaan caraale jawaahir cusmaan caraale nadiifo cusmaan caraale iyo xaawo cusmaan caraale ayeyo aamino nuur muuse nafiise yaasiin cusmaan iyo maxamed yaasiin cusmaan iyo cabdirasaaq yaasiin cusmaan dhammaan waxay jecel yihiin in ay hambali gaarsiiyaan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin ha idin horsado guur qarqaba aamin ayaa leenahay heesta ugu dambaysana waa beledweyne iyo codkii xasan aadan samatar heestaas ayaanna ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
biiwa jacaylow boogaan laadhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo boga kagataaliyo inuu yahay bircashaqu been baanu haystay webiguu bujaaco beeraha waraabsho mulku baahad ku jiifo kasta ubax buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado buladiyo ciyaara lagu waa beriisto beelugu gujoogan sow berisa mahadkii beelad weyne maan tegin webi igu bujaaco beeraha waraabsho dhulkubaad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriisto beelugu gujooga sow berisa mahadkii beelad weyne maan tegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadda hablabgoodo bilicdee haweenkiyo dibi loo dhammeeyo dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadda hablabgoodo bilicdee haweenkiyo dibi loo dhammeeyo tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xaasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana casaankeeye bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartey beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda maay dhexdiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may odhan sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may odhan sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii bayguma bishaarayn sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii bayguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii may odhan maanta la baxayaa bulshadii may odhan maanta la baxayaa bulshadii may odhan maanta la baxayaa bulshadii may odhan sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo maxnaansha maan odhan sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo maxnaansha maan odhan sow taliye baaso baano warmooge taydii ma beenayn sowtali baaso baano warmooge daydii ma beenay sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule hadna baalkamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule hadna baalkamaan korin balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno holyow daraadii soo baraaq nuglaantii balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bursan waaya maan odhan sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii geed baaxad weyno dhereriyo ballaarho beled wayn kocaano layidhaahda baaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi dabaaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi sow baaxad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo bacadkii maa dheeliman sow baaxad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo bacadkii maa dheeliman sow gala baaqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baadle joogno tumanayna beereye soomaan baraarugin sow gala baaqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baadlee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin riyaa beena weeye sowbaa la daymi baabuur lalaayo haad baale moodo fanaanaaya buur dheer dhisma oranka boodo noofta sowma biimay riyaa beena weeye sowbaa la daymi baabuur lalaayo haad baale moodo fanaanaaya buur dheer dhisma oranka boodo nafta sowma biimay in banaadir joogo deled weyn la haysto waxaanay la baabeen in banaadir joogo deled weyn la haysto waxaanay la baabeen sowbaadi doonke weli baafismaani sowbaadi doonke weli baafismaani
heestaasi beled weyn ee codkiisa nagu soo gaadhsiinaya fanaanka xasan aan samatar islamarkaana erayadeeda coliyey abwaanka weyn maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijka ambaliyada heesaha iyo weli gudahaanba idaacadayada galabnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo